بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين walaalayaal waxaan isxusuusinaynaa marka koowaad cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ilaahay inaan ka cabsanno fi siri waalcalan si guud iyo si gaaraba si qarsoon iyo si muuqataba cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa lagu liibaanaa ilaahay baana ina amraya subxaanahu wa tacaalaa ilaahayna hayna ku daro kuwa muttaqiinta innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa kuwa ilaahay ka cabsada ee muttaqiinta ah allahayna ku daro intaa ka bacdi mawaadiicdan isdabajoogga ah insha allahu tacaalaa waxay ku saabsan yihiin alxaj ilaa beyt illaahi alxaraam xajkii oo hadda wakhtigiisu joogo inaan muslimiinta u soo gudbinno wixii ilaahay naga karsiiyo mowduucan waa mowduuc igu horreeyey ee aan uga hadlayno arrimaha xajka iyo cumrada xajku waxa weeyaan marka laga hadlayo oo la tacriifinayo xagga luqada waxaa la yidhaahdaa alqasdu baa la yidhahdaa waa qasad ayaa lagu tacriifiyaa xagga sharciga markii laga hadlayo qasdu beyt illaahi alxaraam guriga ilaahay ee xurmada leh ee loo qasdo ayaa la yidhaahdaa linusuk nusuk iyo camal iyo cibaado loola qasdo waa xagga sharciga marka la tacriifinayo xajka cumrada marka la tacriifinayo xagga luqa alcarabiya waxaa lagu yidhaahdaa aziyaara booqasho markii xagga sharciga lagu qeexayo cumrada waxaa la yidhaahdaa cumrada ziyaaratu beyt illaahi alxaraam linusukin ziyaaratu beyt illaahi alxaraam linnusuk beytullaahi alxaraamka guriga ilaahay xurmada badan ee sharafta leh oo lasoo booqdo cibaado iyo khayr lagu soo booqdooo loo aado haddaba xajka wujuubkiisa waxaa asal u ah ilaahay qowlkiisii subxaanahu wa tacaala uu yidhi walilaahi clى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila ilaahay baa inoo tilmaamay subxaanaه wa tacaala fii suurati ali cimraan aayadda sagaashan iyo toddoba ilaahay inuu dadka ku leeyahay guriga ilaahay inay u xajiyaan oo u qasdaan waa dadkee man istaطaaca ilayhi sabiila qofkii istidaaco laga helo oo mustadiic noqda ayaa laga doonayaa inuu xajkii la yimaado istidaacadaasna waa la faahfaahin doonaa waa laga hadli doonaa insha allahu tacaala haddaba xajku waa sidaas markii ay sidaa tahay oo ilaahay sidaa inoo ku tilmaamay xajka goormaa la faral yeela sanadkii lixaad oo hijirada waa lagu tilmaamay sanadkii sagaalaadna waa lagu tilmaamay oo qiil baa odhanaya oo sanadkii sagaalaad bay ahayd jumhuurtu waxay u badan yihiin sanadkii lixaad min alhijra annabawiya calayhi salaatu wasalaam xajku walaalayaal waa fadli badan yahay cumraduna waa fadli badan tahay haddii aynu soo koobno waxaa jira xadiid tilmaamaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alcumratu ila alcumrati kafaaratu limaa baynahuma cumrada ilaa cumradeeda kale laga gaarayo kafaaro iyo dembi tirtir ayay u tahay wixii u dhexeeyey qofku markuu cumraysto ilaa cumrada labaad wixii dembi ka dhacay baa ilaahay ka saamaxaya subxaanahu wa tacaala xadiidka aakhirkiisa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waalxaju almabruuru laysa lahu jazaaun ila aljanna xajka mabruurka ah jaza iyo abaal kale ma leh ee qofka la yimid lagu jazaynayo ilaa jannada ilaahay oo qaaliga mooyaane jannada ilaahay oo qaaliga ah ayaa lagu abaalmarinaya waa arrin aad iyo aada u fadli badan oo cajiib ah marka xadiidkaas imaamu albukhaari iyo imaamu muslim ayaa warinaya waxaad garanaysaa fadliga inta uu leegyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi taabicuu bayna alxaji waalcumra waxaa israacisaan oo xidhiirisaan xajka iyo cumrada fa innahumaa yanfiyaani dunuub labadoodu waxay anfinayaan oo baabi'inayaan dembiyaasha dembigii bay meesha ka qaadayaan walfaqra faqrigiina meeshay ka saarayaan markaa xajka iyo cumrada badsato xajka iyo cumrada labadiiba la timaado dembi dhaaf baa qofka ilaahay siinaya faqrigiina ilaahay waa ka wadaya kamaa yanfi lkiiru khabaha alxadiid sida buufimaha uu meesha uga saaro oo uga anfiyo oo uga qaado birta mirirkeeda iyo daxalaysigeeda iyo wasakhdeeda khabath alxadiidi waaldahabi waalfida fidada iyo dahabka iyo xadiidka sida maarata kiirkuwa meesha uga qaado walaysa lilxajati almabruurati hawaabun ila aljanna xajka mabruurada ah oo lagu baarinimo sameeyey hawaab iyo ajar uma ahaan ilaa jannada ilaahay oo qaaliga mooyaane jannadiiba ilaahay subxaana wa tacaala qofkaas wuxuu uga dhigayaa abaalmarin oo lagu jazaynaya oo lagu maamuusaya xadiidka cajaa'ibka imaam tirmidi baa wariyey ibnu maaja baa wariyey imaam axmed bin xambalna waa wariyey sidaa markay tahay xajka mabruurkaa baa layidhi weeye xajka ajarkaa iyo fadligaa iyo dembi dhaafkaas iyo khayrkaas oo dhan laga helayo walaalayaal xajka mabruurkaa xajkee weeye marka waxaa la tilmaamay xajka mabruurkaa oo dembiga lagu dhaafayo xataa waxaa lagu dhaafaya dembiyada weyn oo kabaa'irtaa waa bilitifaaq dembiyada waaweyn baa qofka looga dhaafaya xataa tabicaat nnaas dadku waxyaalahay qofka ku lahaayeen oo dekanooyinka ah oo xuquuqda ahaa baa lagu dhaafayaa waxa weeyaan sidaa culimmo badan ay qabaan imaam rimli baa ka mid ah laakiin shardi waxaa ah qofka xaqa inuu oofiyo oo bixiyo inuusan jaanis u helin inuu xajkii wa ku dhinto markaas ama hadduu soo noqday isagoo aan makansan wixii lagu lahaa inuu bixiyo sidaa ku dhinto gabadfal ma samayn ilahay waa saamaxayaa subxaana wa tacaala sidaa marka ay tahay xadiid kale ah wuxuu tilmaamayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man xaja haada albeyta qofkii u xajiya beydkan iyo gurigan ilaahay falam yarfud walam yafsuq rajaca ka yowmi waladathu ummuh waa xadiid imaamu bukhaari u warinayo qofkii usoo xajiya gurigan ilaahay xajiya rafdi iyo xumaan aan la imaan faasiqnimo aan la imaan arrimaha dumarkoo loo diiday iyo zawjeynka dhexdooda arrimahaas aan la imaanin intuu muxrimka yahay waxa weeyaan qofkaasi xajka wuxuu ka noqonayaa ka yowmi waladathu ummu maalintii hooyadii dhashay oo kale waxaan garanaynaa kulligeen qofku maalintii hooyadii dhashay in uusan dembi ku dhalan nadiif oo ahaa xalay dhalay oo ahaa sidaasoo kalea qofkaanina noqonaya ilaahay baa saamaxaya subxaana wa tacaala dembi la-aan buu noqonaya culimmadu waxay qeexeen a'imo badan alimaam nawowi uu ka mid yahay iyo a'imo badan oo kale xajka mabruurka ah ayay qeexitaan ku sameeyeen waxay yidhaahdeen alxaju lmabruur huwa aladii laa yukhaaliduhu ismun min xiini ixraamihi ilaa xiini taxallulih xajka mabruurka ah oo lagu baarinimo sameeyey waa xajka wax ismi iyo dembi ah uusan dhex gelin laga bilaabo markii qofku xarmaday oo uu xirtay xajka lagu geeyo ilaa uu ka xalaaloobayo waa inuusan wax xaman waa inuusan xumaan la imaan waa inuusan wax isku dirin waa inuusan fisqi samayn waa inuusan khayaano samayn waa inuusan maaragtay dunuub oo dhan waa inuu ka dheeraado waana arrin adag oo aad u adag in lala yimaado sababta sidaa darteed baa abaalmarintii waxaa laga dhigay jannada wax cayaara laguma helo wax qaaliya lagu helaa qofka xajka mabruurka la imaanaya abaalkiisi waxaa laga dhigay jannatulfirdows jannada ilaahay baa laga dhigay sababtaa awgeed waa xajkiisibuu ku baarinimo sameeyey marka maadaama ay saa tahay qof xaj mabruura inuu la yimaado waa arrin dadaal badan u baahan dad yar baa awoodi karaya qofkii ilaahay karsiiye baa awoodi karaya laanna waxaa la arkaya xujaydii oo iska maaragtay waxay doonaan ku kaftamaya kuwa hadday doonaan maaragtay waxa laga yaaba inay xantaan kuwa xajkii dembi ku dhex daraya ilaahayna ka salaameeyo ilaahayna ilaasho ee walaalayaal xajka aan ilaashanno xujayda waxaan nafteenna iyo dhammaan xujayada u dardaarmaynaa dadka muslimiintaa inay xajkooda ilaashadaan ay ku dadaalaan culimmada qaar baa waxay dhaheen alxaju lmabruur huwa almaqbuul waa xajka la aqbalay mar haddaan la aqbalin haddee waxba mabruur ma aha xajkaas culimmada qaar baa waxay dhaheen alxaju lmabruur qofku waa inuu an yacmala jamiica alarkaani waalwaajibaati waasunani maca tarki jamiici اlmacaasi qofku waa inuu la yimaado arkaantii xajka dhammaan ee sunnayaashii waajibaadkii dhammaan waana inuu iska ilaaliyo macaasi dhammaanteed macaasi oo dhan waa inuu ka dheeraado waxyaalo badanoo sunnayaalo xaj ku lahaan jiray baan maanta lala imaan karin adduunku waa isbedelay dad dhifaa la imaan kara dad badan baa laga yaabaa waajibaadkii inay qaar ka tagaan dad baa xataa arkaanta khatar ay ka gashaa qofku waa inuu dadaal dheeraada la yimaado marka jamiic almacaasi marka uu ka tegayo waa sakiiriha wa kabiiriha weye dembiyada kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn intuu xajka ku jiro waa inuu iska ilaaliyo waa inuu iska ilaaliyo laga bilaabo bilowga ixraamka laga gaarayo xalaalowga labaad xajku laba xalaalow buu leeyahay ilaa xalaalowga labaad waa inuu isilaalinayo camal baa ku jira camalka ilaasho maca alikhlaasi waxaa la yidhaahdaa qofka ilaahay misna camalka u khaalis yeelaya iyo xilli nafaqa nafaqadiina inay xalaal tahay waxa uu biilanayo waxa uu cunayo wuxuu xidhan yahay wuxuu cabbayo biilka iyo bokad miniga u wato waa inay xalaal dayiba ee yihiin waxaan xalaal ahayn wax ka soo qaad ma leh saas baa loo baahan yahay marka ilaahay hayna waafajiyo subxaanahu wa tacaala arrimaha wanwanaagsan oo dhan nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xajiyey xajkii la dhihi jiray xajatulwadaac oo sanadkii tobnaad ahaa bacda alhijra halkaa xaj buu la yimid waa xaj weyn oo axkaam badan iyo cilmi badan nebigu uu sheegay oo uu dardaarmay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin nebigu wuxuu cumraystay cumrooyin afar ah afar cumro nebigu cumraystay cumro waxaa la dhihi jiray cumratulxudaybiya sanadkii lixaad bay ahayd bisha dilqacda buu xirtay waa iyadii loo diiday inuu galo xaramka cumrana waxay ahayd cumratulqadaa sanadkii dambe iyaduna bisha dilqacday ahayd sanadkii dambe oo toddobaad ayaa nebigu la yimid calayhi salaatu wasalaam cumrana waxaa la dhihi jiray waa cumradii nebigu ka soo xirtay xunaynka bacdi bacda qaswati xunayn markay dhammaatay ee jicraano nebigu ka soo xirtay bisha shawaal bay ahayd ee sanadkii sideedaad ayay iyaduna dhacday cumrana waxay ahayd cumratun maca alxaji xajkii nebigu xajiyey miciisa ayay ahayd markii la yidhaahdo nebigu qaarin buu ahaa oo qiiraan ayuu ku xajiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam xukunka xajku waa maxay xukmu lxaji fardu caynin bilijmaac waa fardu cayn qofkii shuruudii oo dhan laga helo waa lagama maarmaan inuu la yimaado cumrada xukunkeeduna iyaduna waa fardu cayn madhabka imaamu shaafici radia allaahu canhu aimo waajidhaa odhanaysa waa sunni ee ku tilmaamaya sida madhabka maalikiyada iyo xanafiyada oo kale xanaabiladuna laba qowl ayay iyagu halkaas ay ku leeyihiin marka walaalayaal acmaasha aan ilaashanno ilaahayna hayna ku anfaco xajkeenna iyo cumradeenna kuwa ku baarinimo sameeyeen allah inaan ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu